bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla dhugun sidyaala ka dhowaada qodobada warkaan hamiiname idaacadda warsansin hayta hamiinamaadana wafduu soo gaamiyayay guddoomiga baarlamaanka brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo weyba uusegee kaadeeray magaalada tambaydhabo ee xarunta gobolka baaya maamulka gobolka baaya ku hadalay ammaanka guud ee magaalada baydhaba madaweynega soomaaliya ku hadalay colaado ku teegan gaalkacya guddiga doorashooyinka oo baaqan darag maamul goboleedyada ku jiraan dalka soomaaliya madaweynega jubbaland oo faringandare lamada maamul oo shalay galmudug iyo puntland wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya oo geeka deeri boosaaso guddoomiga baarlamaanka hirshabeelle oo sheegay antius antiya furmaasa dhugunsudowka musharaxiinta khudbadoosha ee mankakor ansuranga akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weyba ku mid aha kenya oo geeka kurdiyiinta oo dagaalka qaadeen bariga moosil iyo weliba donald trump oo weerar dhinaga afka ka qaadi dadka soomaaliyeed ee ka nool maraykanka gaar ahaan minnesota
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiin fayle dhugunsadayaal mar kale hamiinamo isniin ow talaadan hagalahayta taarigdan iyo ka eedanta toddobada bilo nofembar sanadka labada kuntum iyo litaana sooy bahaayana qodobadii warkan haddana ka dhowaada yoogi oo bisanga wafduu soo gaamiyayay guddoomiga baarlamaanka brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaar iyo weyba uusegee kaadeeray magaalada tambaydhaba uusan ujeedka uusan kooy baydhabo laka sheegay inti eta sidii usan helo lahaayay kursaga xildhibaanada xubno manka hoose siid cali muuse maxamed ateraya nin hay faahfaahinta warkaasa guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jabaarey ayaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye ujeedka safarka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ah laba arrimood oo kala ah inuu u kuurgalo sida looga diyaargaroobay qabanqaabada howlaha doorasho ee ka socota magaalada baydhabo iyo sidoo kale inuu ka qayb galo doorashada aqalka hoose maadaama kursigiisa uu yaalo magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed abduqaadir shariif sheekhuna maye ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku soo dhoweeyo magaalada baydhabo wuxuuna xusay inuu socdaalkan uu yahay kii labaad uu ku yimaado magaalada baydhabo asigoo u kuurgalaya xaaladda doorashada aqalka hoose dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jabaarey ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey wuxuuna sheegay in uu u kuurgeli doono xaaladda doorashada aqalka hoose ee ka bilaaban doonta magaalada baydhabo dibna uu u bilaaban doono howshiisa ku aadan inuu u tartamo kursiga baarlamaanka ee uu ku leeyahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalinta beriye ayaa la filayaa in magaalada baydhabo ay ka bilaabato doorashada aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya iyadoona maamulka koonfur galbeed laga doonayo inuu soo xulo xubno gaaraya lixdan iyo toddoba xildhibaan kuwaasi oo ka mid noqon doona baarlamaanka cusub ee soomaaliya madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud yee sheeg intii dowladda soomaaliya ka howlanta sidii la rooji lahaayee colaada muddada dheer jarsatay ee ku teegan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaweynega soomaaliya xasan sheekh maxamuud yee sheeg intii dagaalka magaalada gaalkacyo ee ka luglayan waayo oon ka lug lahayna dowladda soomaaliya colaada gaalkacyo qarni ka badanay soo jirtaahe shalayga daraad ma dhalan in la daaweeyo dabcan waa doon waa waajib dowladda saaran dowladda markaan leenahay ay ka mid yihiin muxuu ahay maamul goboleedyadaas laakiin colaaddu mid shalay dhalatana maaha dowladda federaalkana haba yaraatay door kuma laha laakiin furfurid iyo dejin iyo muxuu ahay kala saaris dadkaasi colaadooda yaro dhulka yarka a laysku haystana macnihiisu maahan colaada soo jireenka waaye wax keenta oo u baahan in muddo dheer si rasmi oo mas-uuliyadu ku jirto in loo dul istaago madaxda maamul goboleedyada waa laga yaabaa in ay doorkii ku habboonaay oo saxda ama juhdigii loo haboona inay colaada mid ka yihiin ma qabo inay ka shaqeeyaan ayagu ma qabo colaadan colaad deegaamaysan oo muddo soo jirtay waaye madaxweyneyaasha iyo dowladaha labada maamul inay tuurinayaan ama ka shaqaynayaan marna anigu ma qabo meel ay ku muuqata colaad bulshada deegaanka u dhexaysa waay laakiin inaan furfurno oon dejinno oon nabad ka abuurno oon ilaalino weliba nabadaas meesha laga abuuro waajibkana saaran waana ku tala jirnaa dhowaanna waa ti maxaan ku yidhaahday madaxweyneyaashu ay iskula soo ogolaadeen magaalada abu dhabi tallaab fiican waay hore loo qaado ay rasmi haddana waa loo ballansan yahay in gaalkacay la isugu tago la dhaqan geliyo wixii la daaweeyo laakiin dowladda federaalka aadan door kuma laha dowlad goboleedyaduna waxaan aaminsanahay inaanay door ku lahayn laakiin colaad deegaan ay tahay soo jireenna ah dhinac kaleed xasan sheekh maxmuud oo haddisi ay sii wadiya weyba uusa sheegay haddii dagaalka magaalada gaalkacyo uusa surinayay muddo eedan dheer islamarkaana nasiib dare ka tilmaaminti maamulada qaarsha iyo dowlada soomaaliya ka eedayan antiyo kaluglayin colaada ku teegan gaalkaya annagu dowladda federaalka soomaaliya meel ay uga shaqayso hurin colaado ma jirto laakiin waxaa la taaban karaa oo markhaatile meelo badan oo uga shaqaynay colaaddu inay danto marka wax doora iyo wax roola iyo wax sinba si xataa qalbiga kala jir ah oo dowladda soomaaliya ee federaalka ay u hayso colaadda meeshaasi ka jirta haba yaraata ma jirto walaalahaas waan ka codsanay waan kala shaqaynay horeyna waan uga shaqaynay bishii december heshiis beesha caalamkuna goobjoogka aheyd madaxda soomaaliyad oo dhan goobjoog ay ka ahaayeen ayaa lagu heshiiyey magaalada gaalkacyo dhaqangelinta heshiiskaas unbaa dib nooga dhacay dhaqangelinta heshiiskaasi dib udhiciisii ayaa keenay go-ashada mar dambe in colaaddu soo cusboonaa ee wax cusboonaa waxaan rabaa kale midda kale dadka soomaaliya inaan u sheego colaadda gaalkacyo iyo mudug qarni ka badanay jirtaa shalay ma bilaaban dowladda galmudug iyo dowladda puntland lama bilaaban kasii horay jirta heshiisyaa la garan janaal caydiid iyo kornel cabdullaahi yuusuf madaxweyne cabdullahi yuusuf allah u naxariistay ay ka galeen waa la garanayaa kasii hor muxuu ahaay lixdankii muxuu ahaay imaam cumar dowladda berigaa jirtay wafdiga ay u xil saartay oo gaalkacyo degay oo muddada nabadaynta ka shaqeynaya waa la garanaya maamulka puntland iyo dhowaan dowladda soomaaliya ka eeday intiyo maamulka galmudug iyo ka taageerayaan colaada magaalada gaalkacyo dhino kalena madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoob ayaa ku hadalay dagaalkan dhexeeya ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ee ku taagan magaalada gaalkaya xarunta gobolka mudug madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa sheegay intii eeto nasiib dare ee tantii magaalada gaalkayo reed aan ku bilowdan dagaalo micno dare eh usona puntland iyo galmudugba ka boori intii u ilaaliyan heliiska imaaraadka carabta madaxweynaha ayaa sheegay intii gaalkacyo andaraayan wafda dhexdhexaadin ee weybana uus sheegay inta shirka cimaaraadka carabta gaar ahaan dubay wejigii islaamaad uusa labaatanka bilan ku furuma doona magaalada kismaayo weyba uusan ka baaqay madaxda puntland iyo galmudug intii oo dagaalka roojan islamarkaana u qaadaan nibada in kalena wafda ku dareer qaramada midoobay oo geeka deereena magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wafdagan iyo weyba hogaamiyayay wakiilka qaramada midoobey qaabilsan soomaali majel katan weybana garoonka diyaarado magaalada boosaasaa ka dhawaayay mas-uuliyiin ku tirsan maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ujeedku sunseedii magaalada boosaaso yaa laga sheegay intii eeta sidii hallan ku deeri lahaay colaado ku teega magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug majel katan yaa madaxweynaha puntland kula hadalay dardargeliyow keeliiskii dhowaan imaaraadka carabta gaar ahaan duba iyo kuwada deere madaxweynayaalka puntland iyo galmudug qaramada midoobay ee subiin in kuwa lacsan colaado iyo dadka badan ka dhamadan ee ku teegan magaalada gaalkaayo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya majel katan iyo saas oo kale madaxweynaha maamulka puntland kula hadalay doorashada xildhibaanada manka hoose maalmo ku hor ku bilaabatay magaalada garowe magaalada baydhabo haddii un hangnaganona dhugun sidayaala maamulka gobolka baayo weyba uusu ku hadalay ammaanka guud ee magaalada tan baydhaba faysal dhaayac xuseen iyo ninghay warbixin arrintaas ku saabsan wadada oyaga kashiidhikee maamulka gobolka baayo kan degmada baydhabo wadada oya mitar iyo deerase hal kilomitir iyo bargadoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi al watin iyo weliba isu ku hadlay muhiimadii dhata iyo qof weliba waajibkay ku saaran yihiin gadaalina sawkan wadadu saasoo kale waynu goobta ku hadalay guddoomiyaha gobolka baa cabdirashiid abdulaahi xasan waynu sabaanan daree baawarta ka shaqaysaas magaalada baydhabo isoonan kabaaga intii waddada untidee socota gadaal indhasoojay oo isticmaalaan waddooyinka kaliyaari guddoomiyaha waddadan iyo weliba hore in shidhikay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waa inaan geekasi rasmiya lan bilaaway gadaal indhisooku waddadan oo iyo diras hal kilomiitaryo bar
ciidan mahadsanto faysal dhaayow guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle iyo weyba uu sheegay intii uu safur uma doono dhugunsudowka khudbadda musharaxiinta surun xubno manka kora saadiq cali usmaan iyo warkan jawaran ku dare shacabka ku dhaqan magaalada jawar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa siyaabo kala duwan waxaay ugu hadleen xubnaha akhrka sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle qaybta kaga soo aaday dowladda soo socota uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa waxa ay sheegeen shacabka ku dhaqan jawhar inay aad ugu faraxsan yihiin xubnaha akhrka sare u matali doona dowlad goboleedka hirshabeelle haddaba waa kuwana qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada jawhar oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa maanta farxan iyo reereen oo ah iyadoo gobolka shabeellaha dhexe ee loo damaashaadaayo maamulkii hirshabeelle gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan xildhibaanadii sare ama ergadii sare oo lagu xusaayey aqalka sare in codkoodii galabta ay bilaabanayso codqaadidoodii biritana hadduu alla awoodda leh u qadaro doorashadii ay bilaabanayso aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan shaqada meeshii uu ka bilaabay waa meeshii loo baahnay waxaan u rajay doonaa tillaabada uu qaaday tillaabo ka sii dheer inuu qaadi doono aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay maadaama uu madaxweynaha cusub mudane cali cabdulaahi ee uu soo sheegay in xildhibaanadii golaha sare xalay musharaxiinta inta ahayd ee uu soo idaacada ka soo deeyey aad iyo aad ayaan ugu farxnay maasha allah aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay madaxweyneheena muxuu ahaa hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble kaasoo xalay dikreetadiisa ku soo baxday in uu soo magacaabo xubnihii aqalka sare maasha allah waa mid macnaa guul aan la taaban karoon dhihi karan alla ilaahu uga daba tagnay gobolladii kale ee naga tegey waana ka filayn waxaan ka filayn uu ahaa in madaxweyneheenna mar haddii hirshabeelle soo magacaabay aan si xowliya ku dhaqaaqi doono kana gaarsiin doono waana muxuu ah midaan u taagannahay insha allahu tacala haddan waxaan rajeeynaa in aan ka mid noqonno kuwa ugu firfircoon oo ka qayb galo xubnahaas aqalka sare aqalka sare insha allahu tacaala waxaan rajeeynaa inay hirshabeelle noqoto tii wax ku oola ka soo baxa wax badanay ka bedeli doonaa maxaa yeele waxaan ka mid noqonnay macnaa maamulladii kale ee waddanka ka jiray kuwaasoo muxuu ahaa ahaa in ay muxuu ahaa mid walba gobolkiisa u taagnaado uu dowlad goboleednimadiisa uu ku muujiyo waxqabad iyo cadaalad iyo muxuu ahaa horumar sacdaqaale ismaan reediyo warsan magaalada jawhar meel warkaasi ugu kooyaha idaacadda warsag ee magaalada baydhabo ciidamada kurdiyiinta dalka ciraaq iyo laa ku waramaha intii bariga magaalada moosul iyo dagaal weyn kala jara mintidiinta kooxda dowladda islaamka kurdiyiinta iyo hiraabnimadii geegka dagaalka qaadeen saldhigyadiiyo kooxdan siyoon qobsida magaalada bashiiqa kool hora mintidiinta kooxda dowladda islaamka oo isku kubeen deegaanka yaala koonfurta moosul iyo daba qobsiyantum isagaal el oo iyo iyinhaan saliida wariyii ku tarsan b b c da oo meelaska sugaya sheegaa inti dad badan oo deegaanka ah yoona qaska kahirimayntaas oo kalena meelaska dhamadan xoole eedan tiro badan ciidamada dowladda iraaq iyo maalmo inta dambeeyeen guuli ku sheegadayan dagaalkayo kala jaran qobdadka qobsadowka moosila warkii isin kula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkege warkan waybasinla dareersaaseen oo shugur ismaaciil axmede wayban in farsameeyay faysal dhaayo xuseen dhugunsadayaal inta warkanka lamid eer idinku kulmaan waybasin ugu tabaana sidaasiyo nabadgelyo